waa mahadsan tahay walaweriye maaragta galgacel aniga madaxeyga kori waa la yaqaanaa cabdullaahi mursal xuseen waaye maaragta maanta siday wax u dhaceen doorashadii maaragta baarlamaankii soomaali galbeed ayaa la dhisay waa la dhamaystiray waa baarlamaanka koonfur galbeed
baarlamaanka gobolgoboleedka koonfur galbeed maanta talbadii ugu horeeyey ayaa maaragtay la fariisa xildhibaanada shirkan waxaa noo furay madaxweynaha koonfur galbeed xildhibaanada waa ilaa adigu boqol iyo boqol iyo afartan iyo sagaal xildhibaan oo koonfur galbeed ah oo soomaaliya dhan ay isugu jirto waa gacanka
multicultural waay multicultural way gudoomiya adoo mahadsan liiska xildhibaanada aan aragnay waxaa ku qoran boqol afartan iyo shan xildhibaan ma intaasi ka badan yihiin mise waxaa jira xildhibaano kale oo dib loogu soo dari doono
maya afar xildhibaan oo aan dhaaranin oo maanta la dhaariyey ayaa jirtay marka waa boqol afartan iyo sagaal waay marka tirada guud ahaan ma boqol afartan iyo sagaal unbay ahaan doontaa mise tirooyin kale ayaa jira oo dib lagu soo kordhin doono maya waa waa waa la xiray boqol afartan iyo sagaal xildhibaan maamul baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed waayahay doorashadaada maanta qaabkay u dhacday noocyata ugu guulaysatay in adigu aada noqoto guddoomiyaha kumeelgaarka baarlamaanka maamulka koonfur galbeed
waxaan u waxa doorashada waxay u dhacday horta xildhibaanadii waxaa kasoo qayb gashay boqol iyo mataqaana afartan ayaa kasoo qayb gashay sagaala magneed boqol iyo afartankii gacantaag baa lagu xogeeyey waxaa boqol iyo kow iyo toban baa ogolaatay in aan maaragtay guddoomiye ahay kumeelgaar aniga iyo guddigii ila shaqeynay oo doorashada
marka ma waxaa jiray dad kale oo kugu la tartamayey amaba kugu la loolamayey xilkan adigu aad qabatay wararkana soo gaaraya ayaa sheegaya in adigu aad ahayd ninka ugu da-da weyn islamarkaana sidaa lagugu doortay sax waaye aniga ayaa ahaa ninka ugu da-weyn oo maaragtay saa lagu doortay baarlamaankana oo gacantaa ku ansixiyo guddiga aada magacawdeen intuu la egyahay tiradiisa muxuuse qaban doonaa guddigan
guddiga guddigii guddi farsamo qaadi doorashada maaragtay diyaargareynta iyo doorashadii baarlamaanka guddiga baarlamaanka iyo xogtinta maaragtay kumulgaarka aheed intiiba gacantaag baa lagu ansixiyey waayahay waxaan rabaa guddoomiye adoo mahadsan goormee la filayaa in ay dhacdo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka
taasi kulley waxa waaye waqtiyada soo socdo ayaa loo loo balansan yahay laakiin hadda weli lama caddayn
dad baa ku dhegaysanaya xil culus baad qaadeen koonfur galbeed oo in ka badan hal sano wax laga sugayey unbaad maanta mas-uuliyad mas-uuliyad aad u qaadeen oo aad baarlamaan u tihiin maxaad ugu baaqaysa dadka ku dhegaysanaya
dadka dhegaysanaya waxaan ugu baaqayaa alla ka cabsi alla ka cabsi in ay sameeyaan tanazul ay sameeyaan ay taageero hiil iyo hooba la gara joogsadaan maamulkan sokoonfur galbeed oo ka kooban saddexda gobol shabeellada hoose baay iyo bakool way og tahay maaragtay waa meesha ugu population badan sidaasla afligeen ayuu baarlamaankan ugu baatay guddoomiye adoo mahadsan bakool maamul ayaa looga dhawaaqay maamulkiina waa uu kasoo horjeedaa ma la dhihi karaa saameyn waa in kugu yeelanayaa maamulkaasi bakool looga dhawaaqa
wallaahi dee maamul bakool loogu dhawaaqay kolley nin siyaasad wato waa gaarkeed bakool sarena waxa waaye kolley ummad soomaaliya ayaa degan wixii maaragtay wadatashi iyo wadahadal iyo waxwada qeybsira kolley waa una u taagannahay si maaragtay ummadda walaalaha loo soo dhaweyna iskugu dhawaan aadaad umahadsantahay guddoomiye